Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dowlad Goboleedka Jubbaland, Ismaaciil Axmed Garas ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda uu tallaalku u leeyahay badbaadada iyo caafimaadka ubadka, isaga oo bulshada ku dhiirrigeliyay inay si buuxda uga qayb qaataan barnaamijyada tallaalka carruurta. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dowlad Goboleedka Jubbaland, Ismaaciil Axmed Garas ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu tallaalku u leeyahay carruurta.
Mashruuca tallaalka oo nagu soo foodlay insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa muhiimadda tallaalka iyo caqabadaha ka jira tallaalka iyo tallaalka hadda la bilaabayo waxaa ka hadlay oo aada uga hadlay dhakhaatiirtii iga horreysay iyo wasiirkaba maraba inaan ku ceeliyo hadda xiiqbeer baa la iska tallaalayaa iyo jabaaca iyo oofureen iyo holow iyo iyagaa ka hadlay muhiimaddiisa iyagaa ka hadlay tallaalka muhiimaddiisana way ka hadleen waxaan rabaa inaan xoojiyo marka laydin leeyahay boqolkii cunug boqolkii cunug oo soomaaliya jooga oo jubbaland jooga toban baa la tallaalay adoo fursaddii haysta oo tallaalkii haysta oo xaafadda kuugu dhowiyo gurigaaga agtiisa laga helo in la yidhaahdo boqolkiiba toban baa la tallaalay waxaan u malaynaya wax lagu fahmi kara maaha annagu wasaarad ahaanna waxaan ku fahmi karra maaha shacabka reer jubbaland wax ku fahmi karaan maaha muhiimadda tallaalkana wadamada horumaray booli kama jirto dabayl kama jirto heblow kama jiro heblow kama jiro wax badanoo hadda annagu iska tallaala kama jiraan haddana cunugu ku qasban yahay maalintuu dhasho ilaa iyo intuu lix sano ka gaarayo in tallaalkiisa oo dhan kombliid yahay buug buu leeyahay ay ku qoran yihiin waxaas oo systemka ku jira oo networking ah oo haddii uu halkan ka guuro oo hargeysa tago laga arki karo qofkan tallaalka uu qaba iyo waxa u dhiman iyo waxa xaaladiisu waxay tahay maxaad ku tusaysaa muhiimadda iyagoo oo aan tibija ka jirin oo aan dabayli ka jirin oo aan wax lamidi waxyaalahan hadda anagoo iska tallaala hudban aanay ka jirin oo waqti ugu dambeysa xataa aan la garanaynin waddamadooda still ilmuhu waa la siiyaa